shirkan jaraa'idda ee magaalada muqdisho uu ku qabtay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada soomaaliya sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uga hadlay dhowr qodob oo xiriir la leh bisha barakaysan ee ramadaan iyo sidoo kale awaamiir ku socotay qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda ugu horreyn guddoomiye madaale ayaa amar ku bixiyey inaan la arki karin goobaha lagu iibiyo raashiinka bishil maalintii inta lagu guda jira bisha soonqaada bishaan ramadaan inaan ilaalinno maqaaxidaha inaan la furin hoteelada iyo meel kasta inaan la furinin xilliga maalintii oo soonka la sooman yahay habeenkii qofka xaq ayuu u leeyahay inuu furto ou shaqaysto xaq ayuu u leeyahay laakiin maalintii maqaaxi iyo lama furi karo sigaar lama cabi karo jaad lama cuni karo waxaasoo idil awalba xaaraanay ahaayeen haddana bishii ramadaanaha lagu jiraa guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa sidoo kale soo saaray awaamiir ku socotay ganacsatada leh hoteelada iyo hoolalka lagu qabto xafladaha ee ku yaala magaalada muqdisho isagoo si gaara ugu sheegay in wixii ka dambeeya laba iyo tobanka habeenkii saqda dhexe aan la qaban karin wax xaflada sida aroosyada ciddii amarkaasi jebisana waxa uu ugu goodiyey inay kala laaban doonaan shatiga ganacsi ee dowladda hoose laba waxaan rabaa inaan ka hadlo hoteelada furan kowda habeennimo iyo wixii ka dambeeyo ramadaan ha ahaatay yaysan ahaanin marka la gaaro laba iyo tobanka iyo barka ama lix saac iyo bar habeennimo kadib hoteel aroos lagu dhigi karaa ma jiryo gabdhahayna waxa fasaadiyey waxay u badan tahay aroosaan aadaya iyo aroosyadan waaga loogu diiraayo aroos min maqhribki ilaa iyo lix saac hadduusan ku anficaynin uusan kugu filnaynin iska dhaaf aroos maane wax kalaa ku hoos jireen marka waxaan leeyahay hoteelada aroosyada dhigaayo lix saac kadib lagu dhigaayo hoteel kastow shatigaan kaala laabanaynaa haddii lix saac kadib lagu arko adigoo maaragtay hotelkaaga aroos iyo xaflada ay ka socdaan ugu dambeyn waxa uu digniin u jeediyey dadka iibiyo daroogada iyo waxyaabaha maanka dooriya waxna uu si gaara u faray ciidamada dowladda hoose in ay labalaabaan shaqooyinkooda inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaana ay si weyn ula dagaalamaan dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyo daroogadaba sidaasi la mid ah anshax darada iyo daroogada maanta kadib daroogo dukaankii lagu arko isagoo iibinaayo iyo isagoo lagu dhex isticmaalaayo shatigaa lagala laabanaya waana la ganaaxayaa bale mararka qaarkood waxaa go-aan ka qaadan doonaa meeshaasi in la dumiyo baalla la marsiiyo haddii ilaaha yidhaahdo kuwa daroogada iibiyo anshax xumada kuwa samaynaayo kalaabyada meelaha lagu samaynaayo aada iyo aad ayaan u diidanna maamulka gobolka banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku jiray dadaal ay ku doonayeen inay kula dagaalamaan waxyaabaha maanka dooriya iyo daraagiska waxna uu amarkan cusub uu imaanayaa xilli la guda galay bisha barakaysan ee ramadaan dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa dhowraya sida awaamiirtan cusub uu soo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir ay u dhaqan galaan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho